subax wanaagsan qodobada ugu waaweyn warka dalsan raadiyo waxaa subaxnimadan qaybka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo saxeixay sharciga miisaaniyadda sanadka labakunlabaataniyosaddexda ee bilowga maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barrow mar kale soo saara sharciyo xooggan oo lagu wajahaya shaqaalaha dowladda soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadla amniga caasimadda iyo caqabadaha ay wajahayaan bulshada gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo soo dhoweysa meelmarinta miisaaniyadda dalka ee sanadka dowladda masar oo soomaaliya soo gaarsiisay shixnad gargaar oo looga jawaabaya abaaraha ka jira soomaaliya wararka dibadda saaki waxaa qayb ka ah ruushka iyo ukrein oo mar kale isdhaafsaday maxaabiis ay ku kala qabsadeen dagaalada ka dhacaya gudaha dalalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan isku soo noqod wanaagsan waa kowda bisha janawari ee sanadka cusub labakunlabaataniyosaddexda waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka subax ead maqasheen oo ayna faahfaahintooda gudagalno haddii aynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa saxeixay sharciga miisaaniyadda sanadka labakunlabaataniyosaddexda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxeixay sharciga miisaaniyadda ee dowladda soomaaliya sanadka labakunlabaataniyosaddexdaoo toddobaadkan tegay ansixiyeen baarlamaanka federaalk ee soomaaliya madaxweynaha ayaa xusay kororka miisaaniyadda oo ku bogaadiyay xukuumadda gaar ahaana wasaaradda maaliyadda iyo qubirada dhaqaalaha soomaaliya diyaarinta jaangoynta miisaaniyadda waafaqsan hiigsiga qaran horumarka dib u dhiska ciidamada iyo xoreynta dalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ku bogaadiyey mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sida xilkasnimada leh ay u guteen waajibaadka dastuuriga ahaa ee kaga aadanaa miisaaniyadda cusub ee dalka oo la kordhiyey wuxuuna madaxweyne xasan sheekh maxamuud seexe miisaaniyaddaasi maalimihii dambe ayay baarlamaanka soomaaliya dood ka yeesheen ka hor markay usoo gudbiyeen golaha wasiirada wayna meelmariyeen waxaana seexay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa mar kale soo saaray sharciyo xooggan oo lagu wajahaya shaqaalaha dowladda soomaaliya amarka kasoo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa yimid kadib markii horey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba si isku mid a u sheegeen in shaqaalaha dowladda badi aysan gudan waajibaadkooda shaqo islamarkaana aysan soo xaadirin xarumaha lagu talagalay ee shaqooyinka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay inay jiri doono isla xisaabtan weyn islamarkaana cid kasta oo waajibaadkeeda shaqo gudan weyso lagula xisaabtami doono islamarkaana bulshada soomaaliyeed dadka ay ka sugayaan shaqo hufan oo lagu adeego adeegyada ayaga ee muhiimka u ah ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ka hadlay arrimo dhowra waxaan la kulmay agaasimayaasha guud oo ah injinkii shaqaalaha rayidka dhaqaajinayay ama kurkii iyo madaxdii ugu sarraysay shaqaalaha rayidka ee dowladda marka waxaanu yar eegnay bal shaqaalaha inoogu jira annagoo ka duulaynaa mashiinadan gacanta la saaro bal shaqaalaha xilligaas ku jiray intay yihiin shaqaalaha guud ka yihiin marka waxaan u maraynayaa warkaas waa iska baxay oo dadku ay wadoog yihiin maalintaa waynu maynaan ficnaanin haddaan nahay shaqaalaha agaasimayaasha waxaan faray kulanka bilaha ah ean wada yeelan doono bisha soo socota haddii ilaa idhaahdo markaan isu nimaadno haddana xilligii waa la fiirin doonaa marka haddii ay sidii ahaato mas-uuliyadda agaasimayaasha iskaleh dadku ma wadaagayaan marka waxaan rajaynaynaa inay agaasimayaashu ay ku hoggaamiyaan shaqaalaha si firfircoon inay hoggaamiyaan si daacad inay hoggaamiyaan shaqaalaheenna way fiican yihiin laakiin dee haddii qofka aan shaqo loo dirin waxaan rabnaa shaqo in loo diro qofka qofka horta waa inuu soo xaadiraa waa inuu yimaadaa waajibkiisu waa taas uu yaqaanaa xilliga loogu talagalay inuu yimaadaa la rabaa meeshii gacanta la saari jiray inuu saaraa la rabaa inuu soo xaadiriyaa la rabaa intaa waxa dheer waxa weeye waa suu u shaqayn lahaa sida uu u shaqaynaya waxaa la rabaa qofka xafiiskaas mas-uulka ka ahi waa inuu dadka shaqa u dira xafiiska shaqadiiyo shaqaalaha hadduu qofku ka tirsan yahay qofka waa in shaqo bada'aan baa taalla marka shaqadii uu qaban lahaa waa in loo diraa waa in shaqadaa si fiican loogu hogaamiyaa marka taas kulliga xafiisyadoo dhanna waa wada sidaas waxaan rajaynayaa marka inaan dhammaan xafiiskan ha noqdo prime ministerka ama xafiisyada kale ee dowladda ha noqotee inay dadka shaqaalaha ay shaqadoodana imaadaan shaqeeyaan waxaan soo dhaweynayaa hadalka wasiirka oo ah in dib u qiimayn lagu samaynayo shaqaalaha in dib loo eego inay lagaa maarmaan tahay marka waxaan rabnaa in dib u qiimayntaas wasiir in la sameeyo dib loo qiimeeyo shaqaalaha shaqaalaheenna waxaan ayadana dhiiri gelinaynaa haddii ilaa kuna shaqeyna kuna dadaalaynaa shaqaalaha inay helaan tababaro tababaro inay helaan waxaan ku dadaalaynaa haddii la idhaahdo shaqaalaha in la qiimeeyo oo la karaameeyo oo la sharfo oo xuquuq yeeshaan waxaan rajaynaynaa haddii ilaa idhaahdo in aan ku dadaalno in shaqaaluhu dallacaan oy socdaan oy kor u socdaan oy xafiisyada isu banneeyaan oo aynaan kuwa cusub dhexda kaga tuurinay iyakii ay ay dallacaan oy kor u socdaan oo qofkii shaqada soo bilaabay xilli inuu kor u socdo ilaa iyo meeshii uu gaaray uu gaaro dhibaatooyin badan baa inaga haysata waan ogahay four point five baa ina hortaagan culaysyo badan baa ina hortaagan dhibaata ina hortaagan oo aad u waaweyn laakiin haddana waxaan rabnaa inaan si tartiib tartiiba uga gudubna haddii la idhaahdo oy shaqaaleheennu ay noqdaan shaqaale isku hallayn kara shaqadooda iyo dowladdooda isku hallayn kara inay noqdaan
kaasi waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane madaale ah ayaa ka hadlay arrimo dhowra oo qeyb ay ka tahay amniga caasimadda iyo caqabadaha ay wajahayaan bulshada gobolka banaadir xilligan gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf jimcaal oo xalay ka hadlayay munaasabad looga hadlayay xisaab xirka ama waa miisaaniyadda laba kun labaatan iyo saddexda ee gobolka banaadir oo ka dhacda muqdisho ayaa sheegay in caqabado ay wajahayaan bulshada gobolka banaadir isagoo sheegay in dowladda hoose dadaalyo dhinacyo badan ay sameyneyso bulshada caafimaad waxbarasho iyo sidoo kale adeegyada muhiimka wadooyinka iyo nadaafadda awood la geli doono gudoomiye madaale waxa uu sheegay dhaqaalaha gobolka banaadir inay saameyn ku yeelatay sanadyadii dambe siyaasadda soomaaliya ee sanadkii lasoo dhaafay arrimaha doorashooyinkii ee taagnaa iyo sidoo kale covid nneteen iyo waxa uu sheegay musuq maasuq iyo sidoo kale dagaalka lagula jira al-shabaab oo sheegay inay saameyn dhinacyo badana ku yeelatay
guddigan soo dhisay miisaaniyaddan oo ka shaqaynaya in muddo ah waxaan u malaynayaa oktoobar dabayaaqadeydii ayaan magacaabay oon islahaa labada bilood oo ka harta sanadka ha ka soo shaqeeyaano laakiin howlaha kale ee hooltubinta leh eenu horyeelana aaday u badnaayeen miisaaniyadduna iyadana culays jir ayuu ahaa marka sanadkii oo iska dhammaad ah iyo howshii oo aada u fara badneeday ayaana saamaysay taas ayaa keentay inay saacaddan nooga soo aado dakhliga inuu yaraada waxaa u sababa haddii aan amni jirin haddii aan ganacsigii iyo fursad uusan heli karin uu ku shaqayso si xor ah dhaqdhaqaaqii hadduu yaraado dakhliguna waa yaraanayaa marka dakhligu wuxuu imaanayaa marka dhaqdhaqaaqa iyo ganacsigu uu furan yahay meel walbaba dadkuna ay ganacsan karaan laakiin markii dadkii ganacsan waayaan dhaqaaluhuna waa yaraanayaa hadda waxaan arkaynay laba kun iyo labaatankii miisaaniyaddii la dejiyey waxaan u malaynayaa hal malyan miya mase laba malyan ayay dib u dhaceen waa soo dhoweeyeen laakiin kow iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankiiba dib u dhacaa galay sababta keentana waxay eeday saan dareemayna corona viruskii dhacay iyo iyo barnaamijkii siyaasadeed iyo amni darrada taas ayaa sabab looga dhigi karaa ee dowladda hoose way gaabisay lama dhihi karo waa dadaaleen annaga shaqaalaha ninka debdemiska ka shaqeeyo markuu guri qof muwaadin oo soomaaliya intay meel ka gubato u gurmado ninkaasi debka ku jiro debkuu ku gubtaa mararka qaarkood haddana isbitaal aan geyna ma haysanno oo lagu daaweyna si firia loogu daaweyn kara lama haayo waxayna eeda inuu helo oo xaqu lahaa qofka shaqaalaha ah ama asgariga ciidanka ilaalinta deegaanka ah ee saaka u kan laha inuu dhaqaalihii soo aruuriyo mid cada waa ilaashanaayo markaasuu soo sii jeedow dusha xabad uga dhifanayaa ama waa dhimanaya ama waa dhaawacmayaa bartaasa asigana ugu dambayso lama haya daryeel ma haysayo taas waxay keenayn marka culayskaasoo idil dadku ku soo waada laabanayaa gabadha soomaaliyeed ee maskiinadda ah ee aan kari karin inay intay cisbitaal tagto dhakhtar u tagtay qaabisho ou shaybaan u dirow baaritaan aado ou iskaan u diray iskaan aado ou raajiya u diray raajiya aadow daawo u soo qoroo bixiso imisaa awoodda maanta imisaanan awoodin intaan awoodinaa badan isbitaallo firi ah haddaan waddankii ma lah waa culays jiro oo ummaddaan haystay ka mid tah sidaas si lamid a waxbarasho firi ahna ma jirto iskuulaad firi ah boqolkiiba waxaa la yidhahdaa toddobaatan ubadka soomaaliyeed ee magaaladan jooga waxba bartaan maxaa yeelay ma haystaan waxbarasho firi ah cidday keeni lahayeen waa dowladdii waaye marka dowladdii ama ha dowladda dhexe ahaato ama midda hoose ha ahaatee culayskaasi lafturkooda waa inay jididda qalbiga ay ka dhigtaan oo ay ku xisaabtamaan in dadkaasi ay u baahan yihiin canshuuraha laga qaadayo in loogu adeegay rabaan haddii canshuurtu kaliya ay ku soo aruurto mushahar hadday ku ururto oo caloosha galoo mususha aada hadday ku soo aruurto meeshaasi mar walba waxaa maqnaanaya adeegiyaa maqnaanayo marka taasna waa inaan ku dadaalnaa haddii ilaa yidhaahdo
gudoomiyaha gobolka banaadir ayuu ahaa madaale markaana wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo dhaweysay meelmarinta miisaaniyadda dalka ee sanadka laba kun labaatan iyo saddexda uu seexay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wariyeena xasan laki ayaa ka waramayo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa soo dhaweysay tallaabada baarlamaanka labada aqal ee jamhuuriyadda soomaaliya ay ku ansixiyeen miisaaniyadda sannadda labada kun saddex iyo labaatan islamarkaana mudnaan gaara lagu siinayo wasaaradda wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane faarax sheekh cabduqaadir ayaa xukuumadda iyo baarlamaanka ugu mahad celiyey kordhinta qoondada wasaaradda ee miisaaniyadda qaranka iyadoo la hirgelinayo qorshayaasha horumarineed ee wasaaradda oo ay ka mid tahay qaadashada saddex kun oo macalin si kor loogu qaado tayada macalimiinta soomaaliyeed wasaaradda ayaa si tartan furan ah u gudageli doonta qaadashada iyo shaqaalaysiinta saddex kun oo macalimiin ah qorshe aan lagu qaadanayo macalimiinta waa bilowga barnaamijka baahinta waxbarashada si loo gaaro malaayiin soomaaliyeed loona gaarsiiyo kuwa oo aan weli helin fursadaha waxbarasho wasiir faarax cabduqaadir ayaa yidhi yoolka qaadashada macalimiinta cusub waxaa qayb ka mid ah mudnaan gaara la siinayo gabdhaha soomaaliyeed ee waxbartay macalimiinta farsamada macalimiinta dugsi qur-aanka dadka qababaayaha gaarka ah iyo dadka ku nool deegaanada laga xoreeyay al-shabaab tan iyo bilowgii dhismaha xukuumadda danqaran wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliinta sare waxay u howlgashay baahinta iyo tayeynta tacliinta iyadoo markaasi dejisay qorshayaal lagu horumarinayo waxbarashada dalka ugu dambeyntii wasiirka ayaa ka codsaday golayaasha dowlad goboleedyada in ay kordhiyaan qoondada miisaaniyadda waxbarashada ee wasaaradda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya xasan salaad xasanlaki raadi ay telefishinka dalsan muqdisho
waryahan xasan laki qodobkaasna wuxuu gebagabo u ahaa warkii subaxe ee ka dhageysanayseen subaxnimadan oo axada raadiyaha dalsan anigoo mahad nuuraah ayaa idinla socodsiinayay xusnino wuu farsameynaya warkan mid lamida intaa kulmi doona khayaaray nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalxel